alxamdulilaahi rabilcaalamiin sidii markii hore safiirka u sheegay bukaanada inta la keenay waa laba iyo toban kadibna waxaa dhintay mid ka mida bukaanadii kow iyo toban oo guddoomiyaha u horeeyo ayaa halkan ku sugan ehelada dhaawacyada oo dhan aa joogo safiirkii aa joogo gaar ahaan hadda waxaan la joognaa ilmaha guddoomiyaha iyo xaaskiisa hoteelkooda hadda joognaa aniga safiirka saacadba saacadda ka dambaysa iyo maalinba maalinta ka dambaysa waa isa soo taraa caafimaadka alxamdulilah qaarkood sariiraha waa loo bedelay qaarkood waxaa loo bedelay dhakhaatiir kale oo takhasus gaara u leh alxamdulilah marka inta kale safiirkan ku dhiiga si kuugu dhamaystiro saadi muqdisho adigu intii codkeena dhegaysanaysa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waaya wasiir safiirka igu dhib wacalaykum salaam waraxmatullah ambasadore xaaladdu bal ka waran alxamdulilah sida wasiiradu idin sheegtay xaalad waxa weeye dhaawacii laba iyo tobanka ahaa nin waa sida deeryoorey waa sax lix qof waxaa loo wareejiyey weerka caadiga ah waa loo wareejiyey oo isbitaalka oo qaybaha caadiga ah oo dadweynaha bukaan socodka ah oo galaan baa lagu wareejiyey oo qaybtii emergencyga waa laga saaray lix qof oo isbitaalkii weynaayo lagu daaweynahayay ahaa laba qofna waxaa loo xawilay plastic surgery baa loo samaynayahay oo qorxin oo gabadha guddoomiyaha ahayd warta nabadda iyo gabar kale isbitaal kalea loo wareejiyey oo loogu samaynahayo plastic surgery xaaladoodii waa waxay maraysaa in jirkii loo hagaajiyo unbay maraysaa alxamdulilah sidaas waa sideed weeye saddex qof baa weli emergencyga ku jirta oo guddoomiye u horeeyo iyo nin ka mid ahaa dhaawicii kismaayo oo maaragtay xaafad sinaha hoose ay kaga dhacday oo ninkaas iyo waxaa ku haray nin isaguna lug iyo gacan ay go-day oo asagana laygu yiri berri baa laga saarahayaa qalabka saboortiga ah oo dhan si uu asagu caadi isku maaragtay u neefsado oo isku saboorti gareeyo wixii berri dambe ka dambeeyana waxaan ku wareejinaynaa bay yidhahdeen qaybta caadiga ah waxaa marka ilaa hadda aan la xadidin maalinka un ay qaybta kale loo wareejinahayo markaas laba qof bay noqonayaan xaaladoodana aad bay usoo fiicnaanaysaa maalinba maalinka ka dambaysaa percentage ka mid ahay maaragtay saboorti garaynayaan in ayagu iskood maaragtay usoo neefsadaan maaragtay miyirkooda usoo noqdo insha allahu tacaala iyaguna inay loo wareejin doono si degdega qaybaha caadiga aan keenina biidnillahi karim saddexdan qof oo ku hartay hadda qaybta degdega waayahay marka guddoomiyuhu saddexdan qof uu ka mid yahay bal xaaladiisa isagu siday tahay iyo saddexda qofba gudoomiyaha iyo labada qof oo kaleba weli waxay ku jiraan qaybta i bay ku jiraan waana dhakhaatiirtana gacanta ku haysa aad bayna maaragtay oga soo raynayaan uguna faraxsan yihiin soo noqoshada ama improvementga ay samaynayaan xaaladiisa kalena waa aad bay stable u tahay laba firir oo caloosha ka galay baa laga saaray laba firir oo madaxa kaga jira keliya hadda go-aan rasmi aan weli laga qaadan oo ma la qalaa ma laga saaraa ma la daynaya weli laakiin xaaladiisa aad aad aad iyo aad u fican waayahay marka caafimaadka ay heleen iyo sida dowladda qatar dhakhaatiirtoodu ay ula tacaaleen bal ka waran ma is leedahay rajadu way fiican tahay rajadu aada iyo aad bay u fiican tahay xanaano iyo daryeel caafimaad oo meel kale oo laga heli karo aysan jirin bay runtii heleen xilkasnimo gaar ah oo layska xil saarahayo oo afar iyo labaatan saac la dul taagan yahay oo madaxdii dowladda qatar xataa riboodka la siinayo oo daqiiqadba kii soo roonaaday iyo kii qayb kale loo wareejiyey iyo kii wax ku soo kordhaanba ay ayagu iga hor laga yaababa qaar mararka qaarkood inay iga hor helaan aniga marka madaxdii ugu sarreysay dalka ilaa isbitaalka maamulkiisii ayaa riboodkii waxaa loo siinayaa wax kasta oo kusoo kordha daqiiqa daqiiqad loo siinayaa marka waxaad dareemaysaa ilaa inta ihtimaamka la siinayo ay la eg tahay aqoontii iyo technologigiina way haystaan alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqoto arrin lagu guulaystay biidnillahi karim waaya marka ambasadore qofka dhintay isaga hadda maxaa maxaad ka yeelaysaan ma halkaana loo soo qaadi doonaa mise waa marxuumka ehelkiisii baan la xiriirnay ehelkiisii markaan la xiriirnayna waxay naga codsadeen in maaragtay meeshiisa lagu aaso waana aasnayba maantaan aasnay xaaskiisaa la socotay ayadana insha allahu tacaala waa soo anbabixinaynaa maalinka khamiisa ayay soo anbabixi doontaa haddii ilaahayidno qofkaas waa qof nuuceya marka ambasadore ninkaasu wuxuu ahaa ninkaasu wuxuu ahaa qaraxii lam ka dhacay Kismaayo.
hotel afrique hortiisa ka dhacay maya hotel afrique qaraxii ka dhacay kan ka horreeyey buu ahaa si fiican meel eh, wuxuu ka shaqayn jiray meeshaan eh, eh, diyaaradaha si fiican laga raaco basaska laga raaco ka shaqaynayay xamaali ka ahaa wuxuu ag taagnaa marka meel batrool lagu gado oo eriyada ah buu taagnaa markii qaraxu dhacay Mhm.
batroolkii baa gubtay dabkii batroolka isagana gaaray jirkiisii oo dhan baa marka wada gubtay Oh, okay.
boqolkiiba sagaashan iyo lix iyadoo jirkiisu gubtay buu yimid Mhm.
markuu yimid ct scan iyo m r i baa la saaray waxay noo sheegeen beerka iyo keliyaha iyo wadnihiiba in dabku gaaray oo organadii intooda badan ay dhinteen marka allah u naxariisto marxuumkaas Dhaawac iyo- dhaawac iyo firir iyo midna ma ahayna wuxuu ahaa asrigii oo dhan baa bislaaday aad iyo aad ilaahay ha u naxariisto waayahay ambasador dhinaca kale labada qof ee guddoomiyaha la jiro iyagu waa dad nuuceeya nin eh, waa isla qaraxaas laftigiisa weeye lug iyo gacanna waxaaba lagu jaray isbitaalkii xamar baa lagu jaray Mhm.
Een, waana aad buu nooga soo fiirrije- uga soo fiicnaanhayaa waa ninkaan kuleeyahay beriba maaragtay laga saaraya waxaa lagu xigta boorti la siinahayay laakiin lug iyo gacan xamar baa lagu jaray il yaro dhaawac iyaduna ka gaaray qalliin bay ku sameeyeen waa okay bay yidhahdeen indhihiisa Eh, waa fiican yahay ninkaas dhaawaciisa birir badanna ma gelin